bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhownsadaal ha ka dhawaada warkaha miinima idaacadda warsan dhownsadaal oo nimaadan warka intowna guudjaano qodobadaysiin ka dheegaysaan oon ka weyn walibaa ku mid ahaa gabar tumiyoosiyesan jarhaytay waliba ayay ka dhimitay roobabkii daadadka wedi ee shalay kaga wadi magaalada baydhabo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda baraabayo ku hadali deeq daawe oo madawynaha koonfur galbeed soomaaliya uuse deersiyey degmada baraawe iyo ballanqaadyo uuse suubiyey shan qof iyo lakatoogadi magaalada boosaaso gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo useinu ku horkooyay xilkuqaadowkii lakasuubiyey maylun ku hadali kulankii golo wasiirada ee jubbaland lama diyaaradood oo gargaar wadi iyo gurico laka degi dowladda talyaanigana waliba ayaana saddex milyan oo yuuro ayaan ka deeqday caafimaadka soomaaliya howlgal dadlaka qabadi iyo lakasuubi afgooye qodobada banaanka ee warka oo kiisin ka dheegaysanna walibaan ka weyna dowladda jabaan oo burbuydiyey tareeno cusub oo casriye iyo madawynaha dalka turkiga rajib dayb ordagan oo ka dhawaaqay iniyo qabadeen xaaskii abuukar albaqdaad
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiennimo iyo hagalasow jamaa khamiisin iyo bahaas taariikhdan iyo ka edinta toddobada bilo tumi koowaad ee novembar sanadka lamada kun iyo toban iyo sagaalka waliba hadheegtana qodobadin ka weyn ee warka haddana inis diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ah gabar tumiyo siyasan jarhaytii waliba ayay ka dhimitay roobabkii ee daadadka wadi ee dhawaanagoon ero shalay ka qawadi magaalada baydhabo warkun waliba anin faahfaahayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan gabar tumiisiya sanajar ayaa ka geeriyooti roobabkii shalay galabti ka qubadaayay magaalada baydhaba kureed markiiuse daadka qaadi boholiyaa kumaan oo dhiniga bari kukabeegan magaalada baydhaba gabarta ola ka magacaaba jaray aamine shariif cali iyo wakhtiguse daadka qaaday waybaya ku koytay beero waybana la socday caadiya iyo walaaliya oyoona sidirqi on ku badbaadiyeen dhallinyaro waddada maraasi oo ku kooyan beero roonow maxamed aadan oo ku mid haay raggiha heli gabarto miidshe isla markaasna badbaadiye gabarto caadiye iyo walaaliya yo idaacadda warsan haqiiji geerida gabarta use qaadi daadka maraayi bohollo yaakumaan usoona intaas ka dari ina xitaayo o tobneeye e qobsi xaankuka bahan bohollo oo wedi biyo eedan tira badan waybaa kale uuse roonow sheegay biyuha kashuba mahayo bohollon yo iyin haanoyo sababeen khasaaro oodashada badan ee dhulka dheer ee baydhabo yoona qof walba use biyohireeno isku suubsadow meeliuse degnaay kudibniyo biyo meeliyo mara jaran ha ku baramaayan kudibniyo kashuba maayan meelo kale
gabarta oo biyo qaadan aamuun aamuun tariifaleed rakabte gabar kumunitiinta nin ilaas yarko hayde haa gabarweyna gaariga markuu roobtumasana beerteerogi markii roobtukasta yar gaabadiya kaylooda beerti kaylooda dadiigaya mayaasari kaylida kabaye ayaga haasaa miirmar waysnaay kase markee dabadyateedi aamna diigaayaaleede dadbadaha sabay dadkee lamadhiiba lagoedii toorale dadkii boole hor u maraleeradaskoona gootigow gala aan markuun dadkii goodka tigaaya argay horkay dadkii horabay argay yaaqobade iyo hadala keenay hadda la keenay gaarisa haa beertay gabarti beerti yoolliya uu kooyay aade iyo walaalyaha markii amar iyagoo waqtigii dhamaaday yadiiha kamareedu dhabaa aaday goortiikaada miiladayo jiboronagda amiit maya kulanayliyo danaane waan iis badan le biyo iyo soobka toosan hoji walaasiye kuto faafanagna kase taskana kuqobay marka booliya kumaana leraa ha wayba deganaysay daarusalaam agti adkiyaa korgeeda anigoo laabelama darusana kase a mashaayidka madaroada yaa ka dhegni agti adka daarusalaam yaa korgeeda mayba hata sababaha miirka soya maraala kuwiri kase miirka soya maraala kuwiri markaas digaan dejaha iyo hawga kajarsadea meelinaada tigamadaas meelado waaw dadka kudada tabarooda yoognakiyo haddii isku argaan biyo haddii arbe digrina suubiyo lishi hooskaasa hakalka gelina biyo arbe kadib biyo dhamaayaan xalaya bii dartiyo lunkuguuri xaafado dhowr ah oo kayaala duleedka magaalada baydhabo sida xaafada horseeda qaybtiigda keerow foga iyo daarusalaam yocona unug yar la sheegay nin lakawaaysinyi xaafada horseeda oo reerogi meelas degnaayin iyo sheegen iniyo ku cabsi qaban ini biyo la bahan wayba kaloo lahawiryahae ini masaajidadii iskuuladii iyo goobo badan oo ganacsi awse daadka dheki haano banaan sidoo kale hoolo la hanaanaysidow loodii erinka yayoona daadadka la bahi
eedida mahadsan cabdulaahi cabdi cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo warkaasay intaanin ku deediyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baraabaya ku hadali ee deeqadaawo oo madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya use deersiyey degmadaas iyo ballanqaadiyo use ansuubiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose iyo ku hadali xaalada degmada use waana sheegay in degmada baraabe isbitaalka kiyaala dhawaan lahadeersiyey daawo use waana hadeersiyey madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya abdicasiis xasan maxamed laftagarena haddaba waa kuwa gudoomiyaha xilihu sawareysisiya idaacadda warsan ee magaalada beedhabo use waana marka hore buu ku hadali amniga guud ee degmada baraawe ee xismada rasmiga ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xaalada guud ee degmada baraawe aniga gudoomiye ku-xigeenkooda amniga siyaasad-aan kusugnaa gudoomiyaha degmada baraawe hadda xaalada degmada baraawe waa boqolkiiba boqol amnigeeda iyo xasilinadeeda iyo isdhexgalka bulshada iyo dhinac walba iyo muxuu ahaay wax walba oo degmada kusuganta maanta waa okay wax oo dhibaataa mutaha kama jiraan alxamdulilah shirka caalan
dhinaga kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baraabe uu soo hadalshay sii wada walibana uusan madawynaha uusan gudbiyey walaay dhaliile iyo qawaana lamadii maalmood ee lahadhaafay madawynaha uusan ka maqanayay degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose walibana uusan sheegay in madawynaha islamarkiiba isku aqbalay walaayuhan gudbiyaan dhinaga caafimaadka hadda daawo jeeyey madawynaha isbitaalka kiyaala degmada baraabe
madaxweynaha wuu ka jawaabay markaana saacado gudahoodna waxaa noo keenay deeqad daawa iyadoo jirto caafimaad daro ayaan u sheegnay madaxweyne meeshaan waa isbitaalkii degmada baraawe wuxuu u baahan yahay daawooyin daawooyin kasoo bukaan badan oo degmada baraawe kamid ah jifa isbitaalada wax daawo aan loo hayn madaxweynaha markaan daawooyin waxaan u sheegnay dhibaatadii isbitaalka ka jirtay isla markiiba saacada kama soo wareegin wuxuu durba uu ka jawaabay muxuu ahay diyaaro daawo ayuu noo keenay madaxweynaha oo furay oo daa furay si bulshada soomaaliya degmada baraawe caasimada ku nool gobolka si wax u helaan muxuu ahay isku filnaan iyo muxuu ahay ka warqab iyo muxuu ahay iscafsin iyo isafkarad wanaagsan si ay bulshada u dhacdo ayuu u soobiyey shaqadaha ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo muxuu ahay dabashiirka iyo waxyaabahaas marka madaxweynaha aad wuxuu ballan qaaday taageerada soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka waliba uu sheegay in madawynaha uusa aragay baahida iyo qabaanka shacabka ka nool degmada baraawe waana walahu qabado doona sida shaqaabuur lansuubyow iyo goobo walaka baradow waa sida madawynaha uusa ballan qaaday dadka ka nool degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxkamadda ciidamada puntland weliba iyana dilta hooshe iyo ka fuliday shan qof oo la ka eeday iniyoo ku tirsanaayaan xarakada al-shabaab iyo kooxda daacisha dad kun la toogidii weliba iyo muddo iyo ka hirinayeyna xabsiga magaalada boosaaso welibana ciidamada amniga iyo hore iyo ka qabadayna gudo degmada cidnigaasi iyo deegaanada puntland toogashadu yaa eto kureeda markii maxkamadda ciidamada ee darajada koowaad iyo raacfaan iyo gudbidii waana xukun geeka likiridi magacyada dadkun la toogidii ee maxkamadda waliba ayaa ka sheegtay ibraahim guudow borow oo labaad iyo sad sano jare faarax saciid faarax oo ishirin toban sagaal sano jare sheekh cabdi cabdiqaadir sheekh oo ishirin labaatan iyo lama sano jare shaafici xuseen macalin oo toban sagaal sano jare iyo xasan laamow aadan oo soddon iyo sagaal sano jare puntland weliba horey lanka dilay ragga laka eeday iniyo shabaab iyo kooxda daacishba iyo la shaqeeyayana gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed oo langordo doobo weliba uu sheegay inay sharciyan hayna codkii geeka baarlamaanka ee xilkiyo unkukugaadeen gudoomiyaha oo la hadalay warbaahinta waliba uu saas oo kale tilmaamay inuu iswili uu seeyay gudoomiyaha sharciga ee baarlamaanka ee puntland xildhibaanada baarlamaanka puntland waliba iyo hiraabtun iyo uncudaena xilkuqaadowkaas ee gudoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed welibana xilkuqaadowkaasi iyo uncudaena afarti iyo sagaal mudane meelo afar xildhibaan iyo ku aamuseen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland abukaati cabdicasiis ayaa ka dhawaaqay in sidaas xilka lunku qaadiyo gudoomiyaha baarlamaanka ee puntland oaana unqeyb gala doona ee kulunkaasi ku qeyb galna saasna xilkaas lunku qaadi hajeediyowka xiquqaadowka ayaa xalay la gudbiyey walibana ka saxiixnaayay afartii afar xildhibaan sida usashaayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland madiinaga dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa shir gudoomiyey kulankii golo wasiirada lunku hadalayo qodobo ay shala duwan wasiirka bilaanta ayaa eetatoo laku dhegeysay xaaladda bilaanta jubbaland iyo shaqooyinka la xiriira horumaryowka bilaanta ee wasaaradda iyo wadda guddiga dakhliga waliba lagu dhegaystay warbixin la xiriirta hanaanka kobciyowka dhaqaalo iyo guddiga ee taatawaana laku sugo qorshe cusub oo laka hirgeliyo kabaca dhaqaalo kaasawaana warbadan ku tardoona dhaqaalo ee jubbaland wasaaradda macdanta iyo biyo waliba ayaan haban dhigtay sida deegaanka usa saameyn aan kaweeldhadi shiidka oo dhulkulaku qodow taasawaana qiimo qiimeen laka suubi doona kureedna wasaaradda iyo go-aan cusub iyo xaq u saari doonta lama diyaaradood oo gargaar wadiyey waliba iyona magaalada beledweyneha xarunse gobolka iyo hiiraan iyo hayanahana iyo unku degeen garoonka diyaaradda magaalada guriceel ee gobolka saga galgaduuda gargaarkun waliba la dareeray wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdishakuura canshuur cabdi canshuur xasan deeqdun walyalanka talgalay in la deersiyey shacabka ka dhibaataysan magaalada beledweyne ee saamay fatahaada webiga shabeelle sababta lankadaji waayay magaaladaas ee inagaas iyo beledweyne ayaa eta in usihiri garoonka diyaarada ee magaalada beledweyne roobabkii xooga lahaay ee ka qubadii maamulkan ka dambeeyey magaaladaas ciidamada booliska degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoosena waliba iyo xalay xaafado ku tirsan degmadaas iyo kasuubiyana howlgallo dad badan la kaga qabaday howlgalladun waliba iyo aynahanayo ku dambeeyeen kureedda markii cidda usa deganyay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee shabeellada hoose usa bamba lakaturi islamarkaasna usa dhimiday dhaawaca kudeeri bamkii ee laka weeraray howlgalka iyo waliba ciidamada laka sheegay inuu wax ka qawadeen dad badan oo dhalinyare haanasadaana la jeeyay saldhigga booliska ee magaalada afgooye mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada afgooye ayaa waliba idaacadda iyoon sheegana in dadka howlgalka saylah ka qabaday baaritaano shala duwan laka sub yahay islamarkaasna lanshal saaro weliba baaritaano iyo dareeran wararkan ka dambeeyaha nudiiraha iyo degmada afgooyena waliba iyo sheegahayna in xaaladii tatoo degan islamarkaasna goobo ganacsiga iyo inaseerowka dadkiiyo baawurtaba iyo weli caadiyo dareerana idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo ee dhugunsaala warkii haminimo ee ku dhugunsaaytan inagaasi wararka caalamka oo dhanbana dowladda jabaan waliba iyo sheegtay iniya burburiyaas todoba tareen oo shala duwan hanasawaana casriye tareenadan ayaa waliba iyoona hanayo galeen daadada ku dhaladii roobab mihigaane oo iyo wadan duufaana hanasabaana maamul ilaah dhaafinka qowdii dalkaasa biyo iyo iyan hanayo buux dhaafiyaan tareenada walibana gudo iyo angaleena meeli iyo rakaabka iyo fadheedeen saas oo kale waliba iyo walyeele iyo deersiina motoorka iyo qalabyo kale oo casri ah hanasabaana ka rakibnaaye tareenkaasa weli iyo iyin hano haddii iyo taabadayaan biyo waana iyo shaqeeyana inkastoo dowladda dalkaasi ayay sheegtay in gebi ahaanba iyo burburi doonta tareenadaas waliba hadda weli ay taato laku helo karo birar oo nacfile hanasobaana markala la isticmaalo karo madaxa shirkadda ee east japan railway sheegay daadadka waliba yuinahano iyona saameeyeen waana walyeele iyo deersiyeen meelo muhiiman ah waana iyo ku mid ayeen motoorada iyo meelo kale oo hadda bi iyo taawadanba iyon shaqeeyana waliba kale uusi sheegay in sababta ee lambedeli iyo eta badqabka rakaabka taas waana iyo sheeno korta in la bedelo waana la sheenahano cusub meelo tareenada warbaahinta iyo ka sheegaan in qiim ahaan iyo ka fadhiyaan lacag diris ilaa boqol iyo soddon iyo shan milyan oo dollar eh walibana iyo ku dhigantaha in jabaan iyo khasaariyaasa in ku badan hal bilyan oo dollar ah aanka dambeyntii dhugunsidaala madaweynega dalka ee turkiga rajib dayib ordagan ayaa ka dhawaaqay in dowladdiisa ayay qabatay xaaskii hogaamiyii hore ee kooxda lamaga bahitay khilaafada islaamka abubakar al baqdaad oo dhowaan la dilay waliba uuse sheegay in horey iyo gacanta iyo onka dhikan bilaamay walaalo iyo haayeen al baqdaad ordogan waliba uus xusay in maraykanka uuse si xad dhaaf uuse ambunbuniyaayay dhimashada al baqdaad talaadadii saraakiilla turkiga waliba ayuu sheegaynaa inay ilahaqawadii rasmiya awaada olol dhalati abubakar al baqdaad walibana suuradgalaya taa in la hela sirar oo qiimo leh rasmiya waliba la sheegay inay lahaqawadii gobolka xalaab oo hadda ciidamada turkiga iyo maamulayaan walibana lagu dhex helay baabuur wiin oo iyo kala nolayti ninshe dumaaladiye iyo shan owlaada sidoo sarkaal turkiga uusan sheegay wakaalada wararka ee f b da warkii hamiinimaadon idaacadda raadiyaha warsan siyonkooya dhugunsadayaala intaninka ega intii warkun kulama diridun kulmaan waliba siinkuwatway sidaas inadgeliyaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu